waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali kulankii caadiga ah ee golaha wasiirada maanta waxaa lagu marti qaaday culimaauddiin soomaaliyeed sidaad arkaysaan waxaana looga hadlay hadalkii dhowaan culimada qaybo ka mida culimmada soomaaliyeed ka soo baxay bayaankii ka soo baxay ee ku saabsanaa siyaasadda jinsiga ee ay ansixiyeen golaha wasiirada soomaaliyeed wadahadal iyo discussion ama wadahadal kadib waxaa la waxaa la isla gartay in wax kasta oo shuruuc ama siyaasad ah oo dalka loo dejinayo la xoojiyo la tashiga lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan culimada lana hubiyo inaanay ka hor imaanayn shuruucda islaamka shareecada islaamka qodobka labaad in guddi ka kooban golaha wasiirada iyo culimaauddiinka loo saaro inay dib u egis ku sameeyaan siiqada qodobada keenay tuhunka ee ku jira siyaasadda jinsiga qodobka saddexaad culimmadu waxay ka xun yihiin sida loo fasiray bayaankoodii waxaynay aaminsan yihiin in xukuumadda iyo culimmadu meel uga soo wada jeedaan difaacidda diinta islaamka ugu dambayntii kulanku wuxuu ugu baaqayaa una soo jeedinayaa shacabka soomaaliyeed in ay ka dheeraadaan wax kasta oo keeni kara xasilooni darro khilaaf iyo kala qaybsanaan way mahadsan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo ra-isul wasaar ku-xigeenka iyo golaha wasiirada oo maanta lagu marti qaaday kulankan qiimaha iyo qaayaha badan iyo fursaddan qaaliga ah oo ku mahadsan yihiin intaas kadib bayaankii iyo hadalkii aad maqlayseen ayaan soo wada saarnay annaga haddaan culammadan nahana waxa aan ka hadlayno waa undanta caamka weeye cidna ma jaafeynayno cidna ma dhibayno way laku mahadsan yihiin golaha wasiiradu inay maaragtay ay maxaanku ihaha fursaddaana siiyeen oo aan maxaanku ka wada doodnay oo aan kala faa'iidaysanay oo aan soo saarnay hadalka loo midaysan yahay waxaan waxaan aad iyo aad usii adkeynaynaa in dadka soomaaliyeed ay ku dadaalaan waartinimada iyo midnimada inay iska ilaaliyaan waxyaalaha tafaraaruqa keeni kara inay iska ilaaliyaan yani hadallada sida haladka loo maarata loo fasirayo ama ummadda iska horkeeni kara dhammaanteenna insha allahu tacaala mas-uuliyaad iyo xil baa naga saaran ilaalinta amniga ilaalinta midnimada ilaalinta nabadda iyo ilaalinta diinteena islaamka ee muqadaska ah waa maqlayseen waxaa weeye annagu mulaaxadooyinkii iyo arrimihii aan soo jeedinay oo aan maaragtay aan nidhi waxbaan ka qabnaa guddi maaragtay fiiriya arrimahaas oo dib maxaankuraa u eega ayaa loo wada saaray insha allahu tacaala guddigaasu marka wixii annaga mulaaxado lahayn iyo aragtideennii baan kordhigaynaa ayaguna markaa wixii ay maaragtay ku biirin karaan bay ku biirinayaan marka annagu maxaanku idhahaa mowqifkeennii ahaa mulaaxadooyinka aan ka qabno waana ka aqbalay in guddi loo saara runtii sharafta inoo tahay wax hadda annagu dangaaran ma aanan lahayn cidna ma aana gaalaysiin cidna dhiiggeedu ma aana banaysan cidna iskama aana horkeenin mulaaxadooyin baan muujinnay wadatashi ayaan maaragtay maxaanku ura aan muujinay waana laka yeelay marka hadda wax isbedelay oo maaragtay dhibaato ah oo aan marka hore aan maaragtay aaminsanayn oo hadda aaminsana ma jiraan inu dowladda waa naqaan waa dowlad muslima waa shacab muslima laakiin dadku maaragtay hadday kala maqan yihiin hadallo iyo waxyaalaha aan sax ahayn baa dhexdooda laga faa'idaysan karaa marka hadda waa isku nimid waana afgaranay wada shaqaynteena waa jirta laakiin waa sii xoojinaynaa abaa inaan uga soolan oo xaqiijiyo hal wax sideedaba shariicdan adduunka la saxeixo ee la yidhahdo waa treatiska ama conventionska hadday yihiin arrimo khuseeya bulshada hadday yihiin arrimo khuseeya environmentka ama cimilada iyo wax allaa waxay khuseeyaanba treatiskaas marka la saxeixayo sideedaba waxaa la jiro process lama siiyo hadda annaga kii aan saxeixnay ee ahaa kii u dambeeyey ee ahaa xuquuqda carruurta waxaa la horgeeyo baarlamaanka baarlamaanka markuu eegay waxaan u malaynaya saddex qodob meelahaasu ka saaray markuu saddexda qodob ka saaray ee uu baarlamaanka soo gudbiyey kadib ayaan saxin sidoo tritiskan waxay maraan process noocaas waxyaabo badan oo waxaa jira tritis ay ku jiraan ay kasoo jeedaan diinta islaamka annaga marna ma qaadanayno heshiis conventions iyo wax ku qoran oo kasoo jeesana diinta islaamka sideedana mar allaa marka la seexayo waxaa lagu daraa paragraph caddaynaya in haddii waxaas la saxiixayo conventionka ama tritiska ah ay kasoo horjeedaan diinta islaamka ama ay kasoo horjeedaan dastuurka iyo shuruucda dalka in dowladdaas dowladda soomaaliyeed ahi aysan marna u gacan xirnaanaynin kuna khasbanayn shuruucdaas marka sidoo processa jira marna ma dhicin khaladaadka noocaasa mana dhacayaan hadda waana u xaqiijinay culimmada waan isla afgaranay in qodobadii tuunka keenay siiqadooda lagu noqdo haddii la yidhaahdo siiqo saxa oo dadka oo dhan u cuntama la keeno waanu rajaynaynaa insha allah hadda waxaa ka dambeeya inaan xoojin doono odashashayga ummaddana sidii loogu baaqay sideeda oo fasiraada wax keeni kartaa yani xasaasiyad iyo ama maaragtay maanta dalka kan uma baahna xasaasiyad dambeeto waxaa laga keenay meel fog oo ogtihiin meel wuxuu maraya fiican waxaan ka tallaabsan karnaa waxaan ka tallaabsan rabnaa dhirka taagan ma wanaagsana runtii in ummadda soomaaliyeed dad ay ku hogaaminayaan waxaan jirin iyo maanta ay ka dhaadhiciyaan in dowlad ee fasaxda wax aan marna annagoo ina fasaxin
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali